weli gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaynu ku jirnaaye qurbajoogta soomaalida gaar ahaan kuwa ku dhaqan waddanka kanada ayaa wada dadaallo ay lacag isaga ururinayaan si ay ugu taageeraan dadka ay saamaysay abaarta ka jirta soomaaliya gurmadkaasi soomaalida bilowday waxaa ka mida kuwa deggan gobolka alberta walow gobolada kale sida gobolka ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan waddankaasi kanada ay isagana ka socdaan dadaalo noocan oo kalea waryaheena v o d ee wadankaasi kanada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada edmonton ee gobolka alberta waxa uu kula xiriiray cabdirasaaq ismaaciil xaashi cabdirasaaq ciro oo ka mid a dadka wada gurmadka ugu horeynna waxa uu weydiiyey halka ay wax u marayaan
xuseen waa mahadsan tahay hawshaasi meel fiican bay hadda maraysaa markii ay bilowdeen abaarahan ama khayradhaantu ay ka timi gobolada soomaaliya qeyb ka mida inkastoo abaartu caam tahay oo dhulka soomaalida oo dhan ay wada gaartay haddana goboladii ugu horeeyay oo abaarta laga soo qayliyey markii ayna soo gaartay qaylidhaantoodu ayaan la kulannay dadkii waxgaradka ahaa odayaashii iyo culimadii iyo hooyooyinkii iyo dhallinyaradii actif ka ahayd bilowgii sidaasaan marka hawsha ku bilownay kadibna dadkii baan ku wacyigelinay dhibaatada ay hawshaasi leedahay iyo dadka saameynta ay ku yeelan karto iyo miday hadda ku yeelatay runtii marka hawshaasi xoog leh baa maaragtay looga qayb qaatay oo dadku halkaas xoog bay uga istaageen halkana edmonton iyo alberta marka hawshaas halkaas ayay ka bilaabatay meel fiican bayna hadda maraysaa waa tahay cabdirasaaq ilaa iyo hadda lacag intee la-eg ayaad ururiseen si aad gacan uga geysataan abaaraha ka jira dalka taargetkayagu lacageed dee wixii horta la heli karo iyo wixii la awoodo inta ugu badan un inaan gaarsiino hawshaas ayaan ugu talagalnay taargetka iyaga iyo meesha hadafka noo ahayd inaan gaarno waa sidaas oo waxaan islahayn wixii dadkiina baahi tiri kara ilaahay baa dadka baahi tiri kara laakiin qaybta ugu dam meesha ugu sarreysa oo la gaari kara gaara lacag siddeetan kun ilaa boqol kun ahaan marka hore taarget ka dhiganay ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala ilaa iyo haddeerna boqolkiiba konton ka mida lacagtaasi waa soo aruurtay inta kalena waa rajeynaynaa inaan heli doono hadafku adigu boqol kun baan isniri marka hore aad ka bilowdeen maaragtay hadafkaas saasaa noogu dhignaa ilaa marka haddeer boqolkiiba konton boqolkiiba adigu konton iyo shan baa haddeer marinaynaa inta kalena waa ku rajo weynaha ilaahay iidankii inaan gaarsiino waa tahay kadib lacagta markaad ururisaan sidee baad ku hubinaysaan in ay gaartay dadka dhibaatadu ay hayso xuseenow walwalkaasi waa mid dad badan qabo oo arrinta ah sidee dadka loo gaarsiin iyo ciddii baahida qabtay sidii loo gaarsiin lahay runtii aad iyo aad baan anagoo anagoo sharciyadda iyo maaragtay habka lacagaha iyo dhaqaaluhu meeshu maraya iyo sida loo maamulo iyo sharci ahaan wadanka uu ka baxayo iyo wadanka uu gelayo iyo cidda uu gacantooda gelayo aad iyo aad baan uga doodnay sidaas aad aad maaragtay dadku walwalka u wada qabaan in ay dadkii loogu talagalay dadkii baahnaa iyo meeshii looga baahnaa iyo wakhtigii loo baahnaa ay waxaasi gaaraan maadaama waxaan dad laga aruushay dad kaloo masaakiinana loo wado waxaan ku isku taxallujinay insha allah inay habka ugu fiican oo maaragtay ay dadkii baahnaa u gaari lahayd annagoo sharciyadii iyo wixii oo dhanna marayna marka hawshaasi weli lama gaarin laakiin aad iyo aad baan uga uga taxadaraynaa oo aan rabnaa inaan insha allahu ayna waxaasi meeshii loogu talagalay meelaan ahayn marin waktigii loogu talagalay inaysan ka daahin ay dadkuna sidii loogu talagalay uga faa'iidaystaan biidni illah
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ismaaciil xasan cabdirasaaq ciro oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee gobolka alberta ee waddanka kanada waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey waryaheena xuseen nuur xaaji